halka aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda k a l y f m codka bulshada soomaalida maraykanka sidaad nooga barateen inaan idiin soo gudbinno maalin walba ama maalin dhaaf warbixinadii ugu dambeeyey ee kasoo baxay waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota ee ku saabsanaa cudurka caabuqa ee coronaviruska ayaan maanta oo ay bishu tahay bishii labaad lixii tobankeedii labadii kun iyo kow iyo labaatanka maalin talaadaha waxaan idiin wadnaa warbixintii u dambeysay ee ay soo saartay waaxdu iyo uh, shir jaraa'id oo ay qabteen gudoomiyaha waaxda caafimaadka gobolka minnesota iyo agaasimaha cudurada faafa ee gobolka maanta markii ay warbixinta bixinayeen waxa ay gudoomiyaha waaxda caafimaadka gobolka minnesota jan malcom ku sheegtay in ay arkayaan calaamadooyin rajo badan geliyey kuwaasoo ah in cudurkii dadkii laga helay ay hoos usii dhacayaan khaasatan waxa ay tiri dadka ku jiray guryaha caafimaadyada ama dadka waayeelada lagu xanaaneeyo meelahooda waxay shirkeeda jaraa-id ku sheegtay inay jiraan in laga helay shan iyo toban qof wiigii lasoo dhaafay kuwaasoo ku noolaa guryaha lagu xanaaneeya dadka waayeelada ah iyadoo marka loo fiiriyo wiigagii hore iyo bilihii hore ay tani la mid tahay bay tiri nambaradii aan arki jirnay bishii saddexaad ee sanadkii hore nambarkii ugu dhowaa sidoo kale agaasimaha waaxda cudurada faafa ee gobolka minnesota chris elsmans oo iyadana shirka jaraa-id ka hadashay ayaa sheegtay in ay arkayaan cudurka coronaviruska qeybtiisii loo yaqaano variantska ama noocii cusba ee ingiriiska ka yimid in uu zaa-id ugu dhex faafayo gobolka dhexdiisa iyadoo ay sheegtay in bulshada degan gobolka minnesota looga baahan yahay taxadir zaa-ida inay sameeyaan waayo qeyb ka mida cudurkan caabuqa ama midkan ingiriiska ka yimid ee variantigan ah wuxuu u faafaa si zaa-ida jiradiisuna way weyn tahay marka waxay dadka kula talisay in aan la yskala dhiganin oo taxadarka la badiyo la xirto afka sanka sidoo kale la kala fogaado iyadoo sidoo kalena faraha la dhaqanayo mar walbeeto oo aada bannaanka aado ama aada gudaha meel soo gasho waxa ay tiri sidaan ku hayno warbixinadeenna waxaa laga helay dad gaaraya afartan qof cudurkan caabuqa qeybtiisa ingiriiska ama midkan aadka u faafa iyadoo laba qof oo kamid oo kalena laga helay midka faafa ee ka yimaada isagana wadanka brazil iyadoo sheegtay in isku gudubkiisa ama faafintiisa uu kani yahay mid dhib badan uuna sahli karo inay dad badani ku dhacdo ama ay helaan waxay kaloo ay ku sheegeen shirkooda jaraa-id in ay suurtagal tahay inay dibidhac weyn ku yimaado tallaalkii caafimaadka ay ka sugayeen dowladda dhexe sababo ay ku sheegtay cimilada hawada oo isbedeshay qabowga dhacahaya iyo barafka khaasatan gobolada koonfureed ee wadanka maraykanka waxay sheegeen in dibudhacani uu ka imaan karo in ballamo hore oo la sameeyey dib loo dhigo iyadoo dad hore oo ballamada la siiyeyna ay dhici karto inay ballamadoodii heli kari waayaan talaalka inay qaataan degmada st louis county la yidhaahdo ee ku taalla gobolka minnesota ayaa ahayd degmadii ugu horreysay ee uu dibidhacaasi waxyeelayo iyadoo qeybteeda waaxda caafimaadka ee degmadu ay bedeshay ballamo ahaa in dadka la siiyo tallaalka maalmaha arbacada iyo khamiista oo ahaa beri iyo saa dambe iyadoo ballamadan la joojiyey ay waxgaarsiisay ama ay bedeshay boqolaal qof oo saxiixay ama sugayay inay qaataan tallaalka caafimaadka qeybtiisii ugu horeysay ama khidmadii koowaad khidmadaasoo ahayd mid ay sugayaan mid uu sameeyo hay-adda loo yaqaano moderna degmada ayaa sidoo kale sheegtay inay usoo diri doonto qof walba oo sugayay ballan inuu helo email ay ugu sheegayaan inuu dib u dhacay waxaa kaloo ay sheegeen inay isku dayi doonaan inay ballamo kale u sameeyaan sidoo kale warbixintii maanta kasoo baxday waaxda caafimaadka ayaa lagu sheegay in baaritaankii cudurka laga helay afar boqol konton iyo lix qof taasoo ah mid aada u hooseysa markii loo fiiriyo nambaradii inta dadka laga heli jiray iyadoo sidoo kalena ay jireen laba qof oo u dhintay cudurka taasoo ka dhigaysa dhimashada siduu u bilowday cudurka coronaviruska ilaa hadda dadka bulshada degan minnesota ee cudurka u dhintay dad gaaraya lix kun saddex boqol iyo siddeetan qof dadkaas dhintay afar kun iyo lix iyo toban qof oo ka mid a ama boqolkiiba lixdan iyo saddex waxay ahaayeen dad ku noolaa guryaha lagu hayo dadka waayeelada ama meelaha ay ku nool yihiin dadka waayeelada lagu xanaanayo sidoo kale warbixintii ugu dambeysay ee ay soo saarto waxdu ayay waxay ku sheegtay in boqolkiiba laba iyo toban qof dadka degan ama bulshada degan gobolka minnesota ay heleen talaalkii taasoo la yiraahdo gobolka waxaa degan bulsho ahaan dad dhan shan dhibic lix milyan oo qof iyadoo sidoo kalena ay taasi ka dhigan tahay in ugu yaraan lix kun sideed boqol iyo lixdan kun laba boqol iyo toban qof ay qaateen khidmadii koowaad ee talaalka iyadoo khidmadii labaadna ay wada dhammaysteen laba boqol afartan kun oo qof oo loo wada dhameeyey sidoo kale waxaa weli jirta baraarujintii khaasatan bulshadeena aan ka dhalanaya soomaalida ah in ay dadka lixdan iyo shanta sano jir ay qaataan talaalka iyadoo warbixinta aan helnay ay sheegayso in dadka jira lixdan iyo shan iyo ka weyn ay dhan yihiin oo talaalka la siiyey saddex boqol toddoba kun afartan iyo labaatan iyo saddex qof kuwaasoo qaatay khidmadda koowaad ee talaalka iyadoo ay jiraan laba boqol soddon iyo sideed kun sagaal boqol soddon iyo afar qof oo ah dad da-dooda u dhexayso siddeed iyo toban ilaa afartan iyo sagaal kuwaasoo la siiyey iyaguna talaalka badanaa dadkan yar ee siddeed iyo toban ilaa afartan iyo sagaal u dhexeeya ee talaalka qaatay ayaa ah dad u shaqeeya isbitaalada ama xarumaha caafimaadka iyagoo ah dadka shaqooyinka caadiga ee muhiimka meelaha waayeelada haya iyo meelaha lagu xanaaneeyo caruurta yaryarka ah sidoo kale waxaa guul weyn ahayd ama yoolkii la rabay laga gaaray yool uu diyaariyey guddoomiyaha gobolka minnesota taasoo ahayd in ugu yaraan laba beri ama saddex beri lagu bixiyo talaalka markuu toos uga yimaado waaxda caafimaadka iyadoo warbixintu maantuna ay sheegtay in ugu yaraan saddex beri gudahood lagu bixiyo boqolkiiba sagaashan talaalku marka hore ka yimaado taasina ay tahay guul ama yool u yaalay oo ay suurtogelisay sidoo kale waxaa hoos u dhacay dadkii ku jiray isbitaalada cudurka caabuqa coronaviruska iyadoo taasina ay caddaynayso inuu isbeddel weyn jiro oo uu hoos usii dhacayaan talaalkuna uu horumar weyn ka sameynayo warbixintan waxaa soo diyaariyey raadiyaha k l y f m waa warbixin aad uga barateen inaan idinku siino wararkii ugu dambeeyey ee kasoo baxa waaxda caafimaadka warbixintanna waxaa suurtageliyay waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota waxaa lagu baraarujinayaa inaad mar walbeeto aada booqato khadkeena internetka bogga aan ku leenahay adigoo ka heli kara warbixinadii ugu dambeeyey ee maalinlaha ahaa ee kasoo baxa waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota sidoo kale waxaad nagala socon kartaa oo macluumaad zaa'ida ka heli kartaa khadka internetka aan ku leenahay baraha bulshada ee facebooka adiga oo ka heli doona warbixinadii ugu dambeeyay kasoo baxa sidoo kalena wararka ka dhagaysan kara idaacadda raadiyaha maalin walba oo aan kasii dayno warbixinadii ugu dambeeyey aan helno ama kuwii aan isleenahay way anfacayaan bulshada degan gobolka minnesota khaasatan soomaalida aad baan idinkaga mahad celinayna dhagaysigiina sidaas iyo ismaqal danbo xiisa leh